sawirkii lamaatan iyonay kow bawlos aad yaa aan hanuuniyi jiri kiniisadaha oo dhan hamiin iyo maalinna wayki dareeraaye beled walba u soo seedaayo dadkana kiwa'diyaayo walii eebbahay fari iyo meeshii yeruusalaam sayaasyaani ka ogaati inay dadka yuhuudda ah oo dhan usi dilaan yaa fadaayaan midaasyaa bawlos aad inka diyaariyey jidka iise iniiba kidhimado intiibaha kinoqonin beledkii yeruusalaam isla markii yaa dadka usiga hanuuniyey aad yaana aan hogaamiyi jiri jid walbana ki gudbeeyi jiri ilaa usi askartii talyaaniga oo dhan ka yaabeen markaas yaa bawlos aad u istaagi meel xere ah oo dad talyaani ah degganaayeen dadkana way aan sheegi oo ki wa'diyey inay u hanuunsanaadaan jidka iise wayna kigayliyeen way areen lankuun hala dilo hala dilo lankuun saas darteed yaa askartii talyaaniga ahayd gabati lankii bawlos la araaw habsiyaana geysi yuhuuddo dartiyeed